عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب هذا كان باب الدين يسر الدين دينكو yusrun ay duu yusrin waa fudayd mid u saaxiiba oo diintan islaamnimo ilaahay subxaanah wa tacaala culayskii dadkii hore laguba kelifo waa inaga fudaydiyo waa inaga koryeelay isrigii korkooda saarnaana rabbi subxaanah wa tacaala waa inaguma kelifino waa inagaba riday markaa diintan islaamnimadku waa mid yusri iyo fudayd iyo sahlani u saaxiiba waxaraja iyo wax cidhiidhiyo korkeenna ah oo rabbi yeelay xaggii diinka ma jirto waxalla wixii laynagu kalifayna waa wax fududuun wixii ruuxa caarid ku yimi uu la kari waayana waa tan uu kaba dhacayo bal marka haddaba diinku yusrun aydu yusrin yusri iyo fudayd mid u saaxiiba weeye wa qowlu nabiyi sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo dee baabku u baabaysanya rasuulka ilaahay qowlkiisii uu yidhi axabu اddiini ilى اllahi alxanafiyaة الsamxatu waa xadiid tarjamada sheekhu raaciyey sanadkiisiina muu sheegin waa mucalaq kollay kitaabka meel dambeo kaba midana sheekhu raximah اllahu tacaala kumuu soo celin isagoo sanadkiisii dhammaynaya ee laakiin waxa weeyaan kitaabkiisa aladab اlmufrad ayuu kuba xidhiidhiyey xadiidkan sanadkiisa imaam axmedna sidaas oo kale waa xidhiidhiyaa u wasliyay laakiin halkan shardiga kitaabkan baan u gaadhsiisnayn marka la eego xagga sanadkiisa sembuu tarjamadii u soo raacsaday isagoo welibana jasminaya oo waxaa kaloo dee baabkan dee waxa weeyaan addiinu yusrun baanu ku cadfanyahay ilaahay qowlkiisii uu yidhi mee rasuulka ilaahay qowlkiisii uu yihi salawaatullaahi wasalaamu calayh axabuddiini diinka ay axabu khisaali diini weeye diinka ajsaadiisa iyo qaybihiisa ka loogu jacayl badan yahay ilallaahi ilaahay xaggii alxaniifiyatu samxatu waa adigu dee xaniifiyadan waa diintan bal matalan toosan ee aan waxa weeyaan qallooc iyo waxba aan lahaynee toosan ee sahlan ee fududtaas markaa mid weeyaanoo addiin saawaan ku laqbeyn karnaayo iyadoo khisaasha diintu ay mid kastaaba dee iyo wixii diinta laynoogu jideeyay ilaa agtiisa maxbuub ku tahay haddana ta ilaahay siiba jecel yahay waa wixii dee suhuulada iyo fudaydku uu kuba sugnaa taas inaan diinta kaba dhigno dee aynaan khisaashii diinta kaba dhigine ismiguna waa ismu jinsiyo laba yidhaaho axabu diini waa diinba ama waa adyaantii guud ahaanba ta ilaahay subxaanah wa tacaala ugu jecel yahay alxaniifiyatu waa diinta nebi ibraahim looba nisbeeyey isaga nebi ibraahim ba alxaniif baa-in waxa weeyaan ama dee ahaa xagga luqadana alxaniif waa kii isagu nebi ibraahim diintiisii kuba sugnayd oo nebi ibraahim wixii baadil oo dhan buu kaba leexanayay waxaana u leexday alxaq lafdiga xanafna ilashuu keenaya xataa axnafkii aynu xalay soo haynay waa taan lahayn lugihiisa ama ayaa dee qallooc labadaba waa ku yar sugnaayo saas bay axnaf laqabka ugaba dhigeen magac kalena uu lahaayeen haddaba diinta nebi ibraahim ee isagu baadil oo dhan kaba leexduu xaqii uba leexday ee sahlanayd ee fudaydna kuba dhisnayd taas baa ilaahay adyaan uguba jeceliyay dee nebi ibraahimna xanii diinta xanafiyadii waa taa iyadana ilaahay nooba jideeyey rasuulka ilaahay baa ilaahay ku yidhi raac nebi ibraahim miladiisii ilaahayna wuxuu uhi wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj millata abikum ibraahiima ilaahay ma yeelin korkiina wax xaraja iyo wax xidhiidhiya waa nebi ibraahimba ama abihin ibraahimba miladiisii haddaba altaas bal xadiid baabka inooguba iman doono umuurahan ay kuba sugan tahay oo markaa macnu uu yahay diintu taasay kuba dhisan tahay fudaydkaasay ku dhisan tahay ruuxu inuu isagu isku adkeeyo ku xeel dheeraado oo hadhow marka dambe waxa weeyaan uu wadi waayo uu ka caajiso ajrig iyo hawaabkiina sidaa kagaba joogsado taasi ma ma aha oo wax meesha yaalla maahay diintu waa taa yusriga kuba dhisan ee ruuxa iskaga kelifo wixii uu karayay sa baab kaleba uu inoogu keeni doono xadiid wuxuu uhi musanifku xadaanaa cabdulahi cabdusalaam ibnu mudaharin qaala xadaanaa cumar bnu caliyin can macni bni muxamedin alghifaariyi can saciid bni abi saciidin almaqburiyi can abi hurayrata can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala annahu qaal basanadkaas saa uguma joogsanna walow ragga qaarkood ay kitaabka aada uguba yaryihiin ninkan sheekhiisa ee cabdusalaam ibnu mudahar kolley waa nin bukhaari iyo abu daa-uud unbaa wax ka wariya aimada kale ee muslim ka mid yahay kutubtooda kuma sugna daraqudiyana way tawhiiqiyaan ibnu xibbaanna hiqaadkiisuu ku soo arooriyay xafnu xajar saduuqa kaba cabiro waa dadkii atbaacu taabiciintii u dambeeyey oo waa ka abu daa-uud iyo bukhaari baa la kulmo labadaba axaadiidiisu ma badnee laakiin waa ninkaas aan leenahay bal daaraqunina way tawhiiqiyeen sheekh bukhaari iyo abu daa-uud iyo am ninka ka dambeeya cumar ibnu cali isaguna waa dabaqadaasun ka yar horeeya waa dadkii atbaacu taabiciintuun kuwoodii dhexe waa nin hiqaal laakiin isaga tadliis badan baa lagu yaqaanaa halkanna canbaabu ka dambayse laakiin xadiidka duruqdiisa kale ayaa samaaca uu kuba suganyaho tadliiskiisii maanta laga aamin weeye ninka ka dambeeye macni bni moxamed alkhifaari waa nin isna axaadiidiisu ay aada u yar tahay kitaabkana axaadiida uu ku leeyahay afar kama badna ama afar xadiisunbaabu kuba leeyahay xaafid muxajarna halkan wuxuu kaba cabirayaa inuu nin hiqa a yaho axaadiidiisu ay yar tahay waa ninkan macni bni moxamed oo reer madiine ah bal taas waana dadkii atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa walow isagu dee malaa intaasna ka yar horeeya laakiin dee saxaabo uu la kulmay ma jirto arrinna way jirtaayoo halkan xaafid wuxuu dha waa nin hiquu ka cabiray kitaabkiisa taqriib ee taraajimta ana cibaaru ka cabiraa aada u yar hooseyso maqbuul buu ka cabira macnaa waa ruuxaan axaadiis badan lahayn wax looga tagaana meeshaa jirin cidna markaa hadday la wadaagsato maqbuul ka cabiraa haddii kale waa nin daciifu noqonaya laakiin halkan waa kanoo dee aimo kaleba way tawhiiqeen waxaan leeyahay waxaa taqriib dhacay tan imika halkan fatxulbaari ayaa ka mudan oo ka horeysana bukhaarina waa kan kaba wariyay ilaa afar xadiid xadiidkan iyo saddex dambe ayuu kaba warinayaa ama saciid iyo isagu waa inagu badnaan doonaa isagiyo aabihiiba wuxuu yihi markaa abu hurayra can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala annahu qaal ina addiina diinku yusrun ay duu yusrin waa lafdigii xadiidkaba ama tarjamadii aynu kuba soo maray walow xadiidkaasna waxa weya lafdigaa naftiisana dee bal uu xadiid kalena kuba yimid diinku waa mid sahlan oo fudud marka inaan ka cabirno dee waxa weeyaan duu iskaba qadarno diintu waa mid u saaxiiba yusri iyo waa mid iyo in meeshiiba diinkiiba waxaa laga dhigay inuu gebigiisu fudayd yahay iyadoo lagu xeel dheeraanayo marka loo eego adyaantii kale iyo marka loo nisbeeyo ina diina diinku yusrun fudayd weeye gebigiisuba marka markaynuu eegno adyaantii kale dee waa kaa sahlan oo fudud ama waa duu yusrin mid isaga u saaxiiba hadiyo goorna marka dee shay macno oo kale san oo kale master dee khabar uu dhaco waxyaalaha ama hababka ay la maraan in tawjiiheyse ina diina yusrun walan yushaada diina diinka iskuma adkaynayo isagoo doonayo siuu inuu kaba qaalib noqdo duunkiisa uu ka xoog bato axadun axad ilaa oo uu iskuba adkeeyo duuno diinkii almushaada waa almuqaalaba waa cid doonaysa cid kale inay kaba qaalib noqoto oo ay ka quwo badnaato macnuhuna halkan waa isku adkeyn ruuxu isku adkeeyey doonay inuu aada iyo aada ugu xeel dheeraado tacamuq iyo tanaduc laba yimi ruuxii taa laba yimaada ilaa qalabahu diinku wuu ka qaalib noqdaa uun oo isagu hadhow taama wadayo ee ruuxii bal matalan diinkii iskuba adkeeya ka taga rifqigii ka taga sahlanidan dee diinku yahay marka dambe uu ka caajisayaa waa go-ayaa oo markaa dhexduu fadhiisanayaa oo diinkiibaa ka qaalib noqonayo isna faruhu kaba qaadiyo xaaladiisu taasay ku dambayn ninkii isku adkeeya doona inuu bal waxa weeyaan dee aada ugu xeel dheeraado umuurihiisii oo dhanba heerkii ugu sarreeyey kamaal kaba gaadho marka dambe diintii unbaaba ka badnaan kana qaalib noqon isaguna uu ka caajisiyo uu marka dambe uu ka go-i doonaayo wixii uu markii hore la imanayo iskuba adkeynaya farahu kaba qaadi doonaa marka kol haddii arrinku kaa yahay fasadiduu toosnaadoo bimacnaa ilzamu sadaada way saa sawaabkaa iyo toosnida laasima idinku waqaaribuu dhadhowaysta oo haddii aydan kamaalkii aydan gaadheen kamaalkiina kolkol hadduu ruuxu doono inuu kamaal kaba gaadho tacamuqan iyo muqaalabadana ugaba imane bal ku dhowaado dee tafriidna yaan laydiin nisbayn wuxuu aba fara kaba qaadaane akmalkii iyo sidii kamaalkahayd kuba dhowaada wa abshiruu bishaaraysto dee in camalkiinu aad la timaadaan haba yaraadee rabbi idinkaba aqbalayana taa kuba bishaaraysta wastaciinuu la kaalmaystoo daacadan iyo camalkan iyo cibaadada la imanaysaan bilqadwati kalihitaanka warawxati caraabitaan iyo wa shay-in wax min aduljati gorogal habeennimo kaba mida la kaalmaysta macnaa wastaciinuu calaa mudaawamati alcibaadati wey cibaadadan oo daa'imtaan oo had iyo goor ah dee mid aa wadan kartaan oo la iman kartaan ay noqoto waqhtiyada aad nashaadaysan tihiine aydaan daalanayne aydaan bal matalan markaa cibaadaadkii laba yimaada bal xadiidka horta kolley maqsuudkiisa weyne waxa weeye waa iyadoo laynoo diidayo tanaduc iyo tacamuq iyo inuu ruuxu doono inuu umuurihii diinta aada iyo aada isugu adkeeyo iskuba kalifuu kuba xeel dheeraado waayo taa waxaa ka dhalanaysa oo dee laba arkayno taas ifraadkaa badan marka dambe malal buu keenaa cajzi buu keenayaa ruux waa ka joogsanayaa uu kaba go-ayaa bal taas gees kalena dee iyadoo taas ba laynoo diidayo haddana arrinku maaha dee ruuxu inuu wax kalaba faraa ka qaado isagoo le diinka yusriya dee camalkii in la daa'imo lalaba yimaado laakiin laga daa'imo wax waqti kastaba la karayo oo lalaba iman karayo taasba weeye waqtiyada uu daacada u nashaadaysan yahayna wixii uu laba imanayo uu la kaalmaysto intan ugu dambaysee culimmadu astaciinu bilqadwatina si ay culimmadu yidhaahaan oo kale ruuxii dee kolley musaafir baan nahay sax oo aakhiraan kuba sii jeednaa bal ruuxii musaafirkaah ee socotad ahaa ee maqsad lahaa maqsadkiisu haba dheeraadee hadduu doono habeen iyo maalinba inuu socodkii ku jiro uun marka dambe dhexduu fadhiisan maqsadkiisii ma gaadhayo hadduu doono inuu habeen iyo maalin isugu bixiyo socod iyo bal maqsadkiisii si u gaadho laakiin hadduu bal matalan waxa weeye waqtiyadaa uu nashaadaysan yahayna uu socdo waqtiyada qaarkoodna fadhiiso matalan subaxdii oo kale inta ay cadcadu qabowdahay waa kala hiddii uu ka lahayay isagoo caraaba isagoo habeenkii qeyb ka mid ah waliba shay-in min adulja aduljana waa sayru aakhiri leyl ama sayru leyl kulliha laakiin qeyb kaba mida unbaa la yidhi wax kaba mida habeenkii in ka mida socda meesha uu ku socdaa in kastaba ha fogaatee isagoon daalin waqtiyuu nastay isagoo wixii uu fuushanaa aan daalin ayuu maqsadkiisii gaadhayaa dee dadkii iyaguna markay noqoto diin ahaanna iyo aakhiraynu kuba soconnona waa taasoo kaleo ruux hadduu doono hadh iyo habeen inuu isugu bixiyo cibaado iyo daaco marka dambe uu daalayaayo uu ka joogsano wixiiba faruu kaba qaadi laakiin saa ruuxa musaafirkiiba waqtiyada dhulku qabow yahay naftiisu ay nashaadaysantahay uu soconayo ina uu nasanayo isagiiyo daabadiisiiba ama wixii uu fuushanaana ay raaxaysanayaan waqtiyo hadduu taa laba yimaado oo uqaadada nashaadkiisa uu cibaadad iyo daacad iyo wixii khayrkaa laba yimaado waqhtiyada naftii uba raaxeeyo camalkaasna wuu daa'imi karayaa oo weligiiba dee hadduu inkastay howlo la soo dersaan waa camal uu si joogtaa uu laba iman karayo kamana xiisa dhacaya camalkii khayrkaa uu laba imanayay marka dambena maqsadkiisii waa gaadhayaayoo dee tiibuu gaadhayaa haddaba ruuxii musaafirka ahaa ayuu ruuxan laguma shabahay oo waqtiyadaa nashaad uu nashaadka leeye naftiisana aanay irhaaq iyo dhibi ugu sugnayn ayuu socdaa maqsadkiisiibuu ku gaadhaa ruuxii kalena waa taasoo kale oo bal markaa daacadii iyo waqtiyadaa nashaadadiisa hadduu la yimaado waqtiyada qaarkoodna dee uu nasto naftii uba raaxeeyo camalkii uu soconaya ajrigiina markaa kama go-ayo maqsadkiisina u gaadhaya bal markaa taa iyo arrintu laynagu baraarujinayaa taasba weeyaanoo ruuxu inuu sadaad iyo qasdi la yimaado layska dhayir markaa inuu ku xeel dheeraado wuxuu isku adkeeyo taa bal uu ka dhowrsado arrin kalena way jirtaa ee dhowr baab baa isu keen horeeye oo baabutadawcu qiyaami rabadaan iyo sawmu rabadaan iyo jihaadki iyo umuurahaas baa inoo horreysiyey qiyaamu leylati alqadri tarqiibkaas dee waa ta ajri badan baa la ysu sheegay oo qiyaamkii rabadaan iyo soomkiisiiyo in ajri badan laga helayo dembi dhaafa ruuxa dembigiisii hore loo dhaafayo waxaaba dhici kartana ruuxii dee markuu tarqiibkaa maqlay inuu yidhaaho bal camalkii ku dadaalo oo dee badso markaa taas uu yidhaaho hadhow markaa dhinac kale uu ugaba yimaado camalkii inuu wadi kari waayo kaba joogsado marka abwaabtaa hore ee aynu soo marray ee iyadu weliba ahayd inay iimaanka ka mid tahay acmaasha uulaba yimi ina baabkan marka la eego abwaabtii uu cunwaanka ugaba dhigtay salaadii iimaankay ka mid tahay tadawuca rabadaan iimaanku kaba mid iyo soomku tii ka mid ma aha ee waxay tadna baraarujinaya munaasabadu ay tahay bal ruuxii caamilka ahaayee tarqiibkaa iyo ajrigaa badan arkay ee waxa weeyaan dee bal matalan taasi yaanay kee inaanay keenin inuu naftiisii howlo oo uu kuba dhibo hadhow marka dambe cajziya inqidaac kuba yimaado waa munaasabadii iminka markaa muxuu ku laabmayaa arrimihii iimaankaee uu inoo tirinaya acmaashii iimaanka kaba mid ahayd ee baabka wuxuu soo dhexgeliyey waa tarqiibkaa badan ee kuwa kuba sugnaayee dembidhaaf laguma mudanayay inaanay keenin ruuxii bal inuu xamaasadii intay qaado naftiisii uu howlo uu yidhaaho dee daacun baaba kuba jiraya marka dambe cajzigan iyo inqidaacan uu dambayn doono ajrigina uu kaba go-ayo sida baab kaleo inoo dambeeya kuba iman doonta wuxuu uhi markaa musanifku baabun alsalaatu min aliimaani eeg wuxuu ku laabmay imika halkanna tirintii uu inoo tirinaya acmaasha saalixaadkaa ee lagu tirinayay inay iimaanka ka mid yihiin ine kitaabuliimaan baan kuba jirnaa kuwa waa taa aan soo maray baabkanna muxuu u dhigtay salaadan aan tukanaynaa iyaduna iimaankiibay kaba mid tahay iimaanku maaha ictiqaadun ictiqaadkii iyo carabka wixii lagaga dhawaaqayo xubnaha wixii laga samaynayeyba waa iimaankii haddaba salaadu inay iimaanka ka mid tahay ayuu baabkeedii yahayba baabun asalaatu min aliimaani bal labada xaalaba waay in baabu salaati markaas laba idhaao dee aan la tanwiinio baabu bayaani ana asalaata min aliimaan ba iyo in la tanwiiniyo baabun intaan idhaha asalaatu min aliimaan oo intaba aan iskagaba khabarno wa qowlullaahi tacaalana haddii asalaatudaa hore aan rafcinana waan rafcinaynaa haddii aan jaranana iyadna waa la jarayaa uun bal haddaba wuxuu u baabaysayuun salaadu inay iimaanka ka mid tahay waxaa kaloo waaba daliilkii dee salaadu inay iimaanka ka mid tahaye baabkuu u baabaysan yahay ilaahay qowlkiisii uu yidhi wamaa kaana allahu liyudica iimaanakum macnihiisii oo waa kan sheekhu fasiro wuxuu uhi yacnii wuxuu u jeedaa iimaankan ilaahay ma ahanin mid dayacaya iimaankiinii yacnii salaatakum salaadiinii aada tukanayseen cinda albeyti kacbada agteeda aad ku tukanayseen taa ilaahay ma dayacayo bal in aayaddu kolley wamaa kaana allahu liyudica iimaanakum waxay kuba soo degtay iyo sababtu way inoo dambaysaa in qolooyin kalena sheekha way la wadaagsadeen bal matalan xagga riwaayada si abu daawuud udayaalisi iyo nasaa-i iyo oo kale oo abi isxaaq dariiqa markaa dariiqa uu ku warin doono kuba wariyey iyaga laftoodu markaa cibaaraday soo dhigteen waxay dhi ma kaana allahu liyudiica iimaanakum salaatakum ilaa beyt lmaqdis waana macnaha dee daahirkaa oo ilaahay ma dayacayo salaadiinnii a baytulmaqdis u tukan jirteen sababtaa inoo dambaysa umuurahu waa inoo dambeeya taas baan kuba sii fahmi doonaa laakiin bukhaari waa taa halkan imika cindalbeyt baaba dhacday oo lafdigaa kale qolooyinkaa kale ay ku wariyeen waa lafdi dee daahira barhkood baaba sheegtay halkan tasxiif inay tahaye macnuu uu yahay salaatakum ligayri lbeyt waa kacbada meel aan ahayn salaaddii a u jeeysanayseen ee xaggaa aa u tukateen ilaahay ma dayacayo taasna ina amar ilaahay baa ku tukanayseena waa laydinka aqbalay ajrigeedii waa leedid imika qiblo mansuukho ah oon loo jeedsan karaynba haba noqoto bal matalan waa qolooyinkii kalena lafdigoodii bay kaasi waafaqaysaa laakiin halkan waxa macnahay kuba tawjiiheen bukhaari agtiisa oo kale iyadoo bal baytulmaqdis intii madiine la joogay dhowr iyo tobanka bilood ee noo soo socda waan ognay in xaggaa loo jeedsan jiray maka intii salaadaa la waajibiyey laakiin rasuulka ilaahay maka uu joogay salaaddii uu tukan jiray xagguu u jeedsan jiray waxaa riwaayaadka qaarkood kuba yimi inuu baytulmaqdis markaasna uba tukanayey ee laakiin sida uu tukanayay ay ahaydba dee kacbada u bayna ruknayn ku tukanaya rukniga waa xaggeenna ayuu kaga tukanayo baytulmaqdisna markaa waa u jeedaa kacbadiina way ka horeysaa bal taasoo kaleo aanu markaa kacbada xagga intuu xagga shaka maro aanay kacbadu dhabarkeeda noqon ahayn bal marka haddii taa laba yidhaaho dee iyadna timi kollay qowlo meesha yimi mid kaba mida macnuhu markaa wuxuu noqon haddaan laftigiisan tawjiihino dee yacni salaatakum cinda albeyti waa salaadiinii kacbada idinkoo ag jooga aada tukanayseen taas dee ilaa beyt ilmaqdis ba ama ligayr lbeyt ba meel aan beytkayna a ujeedsanayseen idinkoo kacbadiiba agteeda kuma sugan ilaahay ma dayaco idinkaba aqbalayay bal laakiin intaa wixii dhaafsan waa waxay noo soo socda waa cibaaradan bukhaari dhacday halkan ee leenahay aimada kale agtooda wax ka duwan baa dhacay oo daahir ahaan dee iyaga marka la eego iyo macnihiisa nusuulka iyo iyaga aan wax ishkaala lahayn ee laakiin tan bukhaari ay u baahan tahay tawjiih wuxuu uhi musanifku raximah اllahu tacaala xadaana camr bnu khaalidin qaala xadaana zuhayru qaala xadaana abu isxaaq can اlbaraa'i an الnabiya salى اllahu alayh wasalama kana awala ma qadiima almadinata nazla cala ajdaadih bal casharku si inoogu socdo kolley ruuxruuxun baan qabanaynaa dee dadkana waa dadkii rijaashii saxiixa waanay noo soo noqnoqonayaan ka inaan qabanna haddaanu magacii dhammayn magacun baaban dhammaynaynaayo camr bnu khaalid alxaraani waa nin markii hore malaa dhulka la odhanayay jaziira ee labada webi dejre iyo furaad udhexeeya degaankiisu ahaa xaraan ee markii dambe masar buu dogo waa nin hiqo atbaadii ruwaadda kaba mid ah kolleyna in bukhaari iyo ibnu maaja buu kutubtooda ku sugan yahay kutubta kale kuma sugna bal kutubta kale malaa wax camr bnu khaalid la yidhaaho oo bal maalan dee nin labaadoo ibnu maaja ku suganoo laakiin isagu aad u daciifu baaba jire magacu waa magac yar iyadoo halkan xaafid inoo faa'iideynayo kutubta lixda oo dhanna cumar ibnu khaalid inaanu ku sugnayn waayo nusqooyinka bukhaari barhkood waa ruwaadda qaarkood kushmihadii bay dhacday cumar ibnu khaalid halkan waa tasxiifun ninka camr ibnu khaalida wax cumar ibnu khaalid la yidhaha maba jiro kutubta lixdaa kuba sugan ee camr ibnu khaalidna ninkani ibnu maaja waa nin hiqa ahe oo sheekhan bukhaari ee ibnu maaja kitaabkiisana uu soo raaca ama zuhayrku waa zuhayr ibnu mucaawiya abisxaaqna waa abisxaaq asabiici bara ibnu caazib baa wuxuu yihi isagii aabihiiba saxaabadii rasuulkii kaga midiinay ansaareede ana nebiya nebigu sala allahu calayh wasalama kaana wuxuu ahaa awala maa qadiba markii uu yimi waa ugu horeyn markii uu yimi almadiinata madiina nasala calaa ajdaadih awowyadii buu ku degay aw qaala akhwaalihi ama abtiyadii min alansaari ansaara waa shaki uun abtiyadii ama awowyadii kale labaduba in awowgii cabdulmualib ayaa waxaa dhashay haweeney salmo la odhanayo reerkan reer bani najaar kaba mid ahayd ee uu rasuul abu ayuub alansaar iyo reerkoodii kaba mid ahayd marka haddii la yidhaha ajdaadihina waa dee awowyadii xag hooye oo waa aabihii ayaydii ama cabdilmualib hooyadiibaa reerkani dhaleen reer bani najaaroo reer bani cadi ibnu najaar reer laba odhanayay haddii la yidhaahna abtiyadiina dee awowgii ciddii abtiya u ahayd isagana abtiya way u tahay oo waa awowgii cabdimualib meel kale oo iska soo galaan ma jirto ansaare awowgii cabdimualib haweenedaa dhashay ba ahayd bal waxa weeyaan qolada uu ku degayna haddaan eegno jiribkii iyadoo ay ka dhalatay may ahayn reer bani cadi ibnu najaar bay ka dhalatay qoladan uu ku degay abu ayuub iyona malik ibnu najaar bay ahayno waa walaalahood eh laakiin de waa arrintaa guud weeyaan oo inay cabdimualib hooyadii reerkan kaba mid ahayd awo waa u noqonayaan abtiyana waa u noqonayaan waana xagga hooyada cabdilmualib ayay arrintanna ugaba timi iyagu kuba degay taasna qisada waa idinka hayaiyo siirada iyo si ugu degayba wa annahu rasuulkii ilaahay salla waa tukaday qibala beytilmaqdisi beytulmaqdis xaggee waa jihada beytulmaqdis sittata cashara shahran ow sabcata cashara shahran lix iyo toban bilood ama toddobiyo toban bilood waa shaki kale riwaayadeenna dhacday meelo kalena oo kitaabka xadiidku uu soo noqnoqon doonaaye dhacday qolooyin kaleo iyaga la wadaagsadayna sani way dhacday laakiin riwaayaadka qaarkood oo dee muslim iyo bal maalan aimo kaleba kutubtooda ku sugan ayaa waxaa dhacday shakilii sittata cashara riwaayo iyagu shakilii sabcata cashara ay dhacday way jireen macnaa intuba way dhaceen marka maxay tahayna kolley rasuulkii ilaahay dee sidaan dee macruufka ah mashhuurka rabiiculawal oo sanadii koobaada ayuu tegey madiino tegey waxaana jumhuurulculamaa ay qabaan sanadii labaad rajab in dee waxa weeyaan kacbada barhkood baa shacbaan yidhaahay bal laakiintay jumhuur ay raajix yeelaan iyo jumhuurtoodna qabaan rajab inuu dee dhexdeedii kacbada loo soo bedelay matalan xagga kacbada muddadaa markaan eegno in kolley tawjiihaadkuna umuuraha caynkaasna wayna anfacaan meelo dhowraynaba anfacayaan markay ikhtilaaf san yimaadeen dee barhkood markaa marka la tiriyo bishii qaybbuu ka soo galo qaybi way ka maqnay rabiiculawal rajabna may wada buuxin haddii mid kasta waxaana yidhaahaan jabrulkasri intii dhinayd baa la buuxinaya la buuxiyo tanna bil laga soo qaado tanna bil laga soo qaado toddobiyo tobankii waa iman haddii labadoodii talfiiq laguma sameeyo in in ziyaado aad jirayso bil way ka badnaanaysaa marka laysku dare inta ziyaadadii layskaba tuuro rabiicul awal iyo rajab layskuma buuxiyo oo kale lixiyo tobankii baabay soo noqon bal matalan taas oo kale dee labada xaalo weeyaan taas oo marna wax la buuxiyo marna iyada dee layska buuxiyo un waxay jabrulkasri ama ilqaalulkasri waa cibaaro ay kala cabiraan intii jajabkii baa la tuurayaa ama googii intii kolna waa la buuxiyaa waa la kabayaa labada cibaaraba waa laba cibaaro kutubta kusoo noqnoqoto umuurahana ay kuba tawjiihiyaan dee haddii taradudkuna waa umuuraha taradudkeed unbay noqonaysaa bal markaa muddadu kolay inahaasay noqonaysaa rasuulkii ilaahay markaa xaggaasu u tukaday wa kaana yucjibuhu waxa cajab gelin jiray rasuulka xadiidku imika halkan salaadu inay iimaanka ka mid tahay unbuu imika inoogu soo dhigtay kitaabu salaad dee markaa waa dambeeyaayo xadiidka waa soo celin doonaa abwaabta qibladu ku soo celin doonaa waxa weeye rasuulka ilaahay markaa kaana yucjibu waxa cajab gelinaya macnaa wuxuu jeclaa weeye an takuuna inay noqoto qiblatuhu qibala albeyt oo wuxuu rasuulka ilaahay jeclaa waana nebi ibraahim xag qibladiisii uu dhisayba bal matalan qibladiisu xagga kacbada dee tan amar buu ugu tukanaye xagga kacbada inay noqoto rasuulka ilaahay jeclaa taas weeye dee ilaahayna subxaana watacaala wixii uu doonayay waa u yeelayo waa kaa qad naraa taqaluba wajhika fi samaa dee waa isagoo filanayay maba baryin mu weydiisan e laakiin waa doonayo raqbadiisii baa ilaahay markii dambena uba fuliye in an takuuna qiblatu qibala albeyt wa anahu rasuulka ilaahay sallaa waa tukaday awala salaatin salaatii ugu horreyso sallaaha uu tukado xagga baytulmaqdis inta laga soo wareejiyey kacbada u tukaday salaat alcasr salaad casr oo macnaa salaatii ugu horreysay oo rasuulkii ilaahay xagga kacbada uu tukaday bacda taxwiiliha ila alkacba intii qibladii kacbada loo soo wareejiyey badabadeed salaad casr bay ahayd bal taasba weeye macnaa waa taas kale riwaayaad baa jiro dee barhkoodna ay noo dambaynayaan bal oo ay kaba mid tahay iyadoo dee dadka salaad subax oo kale xaggan way kuba timeen laakiin taas rasuulka ilaahay masjidkiisa may ahayne maalintii ka dambeysay subaxeedii bay ahayd oo qubo reer qubon ka warhayntaas oo nin u yimi iyagoo salaadii subax u tukanaya xaggii baytulmaqdis oo uu ku yihi qibladii waa lasoo wareejiyo rasuulka ilaahay xaggaasu u tukaday bal xadiidka salaada subax iyada xaggaasuu kuba yimi waxaa kaloo iyadana yimi oo kale dee bal matalan salaad duhr ama labadan salaadood duhr iyo casar mid ahaan baaba yimi bal waxay hayduun kolley umuurahay kuba jamciyaan rasuulka ilaahay masjidkiisa haddaan eegno salaatii ugu horreysay ku tukada salaad casar bay ahayd waa sidanuu saxaabigani sheegayo ee salaaddii ka horreysay miyuu xagguu u tukaday waxaa riwaayaadka qaarkood ku yimi rasuulka ilaahay reer bani salima guri meeshoodii xaafadahoodii inuu joogiyay halkii degaankoodii waa halka masjiduqiblatayn oo salaadii duhur intay halkaa uguba gashay dee waxyiguna uu kuba soo degay uu xaggaa uguba tukaday bal taasna waaba taasoo kolley markaa riwaayaadka yimi waa siyaalahay ku kala xambaarnaanayaan laakiin arrin baa jirta kolley si in waayo mar dambey wax kale ka imanayaan qolooyinkiina fadxaysa ama si loo ogaado xaafidnu xajar markuu cibaaradaa sharxayay umuurahaasna uu soo naqliyey ayuu yihi wataxqiiqu ana awala salaatin sallaha fi bani salima lama maata bishr bn اlbarا bn macar aلظhr wa awalu salaatin salaha bilmasjid nabawi alcasr subx balan cibaaradiisa maan doonaya inaan ku yar joogsado si dee waayo waayo wuxuu yihi markan taxqiiqu wuxuu noqonayaa salaatii ugu horreysao reer bani salima uma uu tukaday reer bani salima laamtuna way kasirsantahay reerkani bani salimata diyaarakum tuktaba ataarikum waa reerkii uu ku lahaa waa markii bishr ibn lbara ibnu macruur dhinto salaadba horbay ahayd bal cibaaradan halkanay dhacday fatxulbaari kolleyna waxaan filayaa dee waa cibaarada idinku wada sugan aniga hadalbaa i yar qolo la arko dee qabla cishriina sana ayaa kitaabku muddo dheer baan haysay nuskhada kan berigii hore kaba aqriyay inuu i qoranye bal hadalku waxa weeye sheekhu halkan wuxuu dhigtay bishr ibnu bara ibnu macruur markii uu dhintay buu malaa janaasadii iyo taas buu halkaa joogayoo markaasuu salaadda hurud ku tukadayo waana waqtigaa kacbada la wareejiyey bishr ibnu bara ibnu macruurna waa nin saxaabiya asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid ah maalintii khaybar ee haweenaydii yahuudiyadda ahayd ay neefka adhiya soo sumaysay rasuulkii ilaahay iyo saxaabadii loo keenay rasuulku muu liqayna waa qaniino waa kiidhi diraacana ii warramaya waa saxaabi la joogo isagu liqayoo arrinkaasuu kuba dhintay marka waqtigan maba dhiman eh sanadii toddobaad baabay ahayd bishr ibnu bara markaa markuu dhintay aabbihi haddaan eegnana albara ibnu macruur waana xaafid ibnu xajar baaba dee isaabataa kuba caddeeya aabbihii bara ibnu macruurna waa dadkii dee munuqabadiina hore u islaamiyay laakiin rasuulkii ilaahay intaanu imaan bil ka hor ayuu isaga aabihiina dhinto iyadana iskumay soo gaadhin oo kale laakiin maxaa dhacay oo mar dambe uu soo celin doona markuu xadiidkan soo celiyo safxada aniga dabcadan hore ee saddexiyo tobanka shan boqol iyo saddex weeyaane cibaaradiisa waxay ahayd rasuulka ilaahay oo dee soo siyaartay ama u yimi soo siyaartay umu bishr ibn bara waa cibaarada waayo bara hortii buu yar dhintay waana nin weyn buu ahaa in soomu gaadhin markaa umu bishrin waa ninkaas ayuu soo siyaartay oo markaasay salaada uguba gashay waa reer bani salima cibaaradaasi waa cibaarada toosan oo markaa dambe ah laakiin cibaarada halkan dhacday ee dee taasoo inuu bishir markuu dhintay waa cibaaro aan kolley dee ama sahwi aan idhaahno ama sabqalam ama khadaba haba ahaadee laakiin hadalkiisa dambeaba ka dunaan doona umuurahana isma lehe bal taas ogaadun baan leeyahay bishir mudbara waqtigan ma dhiman ee waa ukuladii ama wixii uu cunay ayuu kuba dhintuu rasuulka ilaahay maalintii la cunay waana ta timaada rasuulka ilaahay uu cafiyey iyada haweeneyda markaa hore markay tihi waxaan dee ay runtii inoo sheegtay ay tihi waxaan lahayn a ka raaxaysateenbe laakiin yimaadeen haweeneydii waa la qisaasay waa isagu markuu dhintay baa loo qisaasay oo koley labada riwaayana saasay kuba jamciyeen uu cafeeyey waa la qisaasay oo dee waa markuu isagu dhintay bishre bal waxaan leenahay cibaarada idiin taalla saa ha u qaadanin aan leeyahay kolley taas maaha waana cibaaradiisaa dambe ayaa saxan sheekha waan marka hadalkeennii baan wadanaynaa ama sharxiye rasuulka ilaahay daba salaatii ugu horreysuu tukaday salaad casar bayd waa masjidkiisu markaa xaafid raajax yeelaya laakiin duhur baa horreeyey wasallaa macahu qowmun qowm baa la tukaday rasuulkii ilaahay oo dee markaa inuu salaadii casar isagoo baytulmaqdis kacbada u tukaday fakharaja rajulu nin baa baxay minman sallaa macahu dadkii la tukaday kaba mid ahaa fa mara wuxuu maray calaa ahli masjidin waa dad masjid iyagu ku tukanayay walxaal hum raakicuuna iyagoo rukuucsan rasuulka ilaahay waqtigiisiina madiina dee masjidka rasuulka ilaahay baa jumco hadday noqoto lagu tukan jiray ciid marka ay noqotona dee musalli agtiisaa laysugu iman jiray ilaa cawaalida madiina laakiin masaajido kalea jirtay oo sagaalba gaadhaysay oo reeraha dhexdooda ku yaalay oo ciddii aan soo gaadhi karahayn jumco laguma tukan jirin laakiin salaadaha kale dee inay had iyo goor rasuulka ilaahay lamay joogin howlay leeyihiin oo beerahoodii bay ka shaqaynayaane halkaasaa laguma tukan jiray markaa taas bay tahy bal kitaabka insha allahu tacala inooguba iman doontaa masaajida qaarkood inay magacii reerka siteen oo masjidu bani salima iyo masjidu bani zureyq iyo magacyaday lahaayeenoo tarjama u dhigan doonaa miyaa la odhan karaa oo ma bannaantay in la yidhaha hal yuqaalu masjidu bani fulan isagaa cunwaan u dhigan doona reer hebel masjidkoodii dee waana marka aan tafaaqur iyo waxyaa looga jeednaya ismi calama un tahay dhibaata ma jirto oo basi kuma sugne bal markaa ilaa sagaal masjid oo kale isagaana dee marka abwaabta masaajidka kitaabkay kuba iman doontaa insha allahu tacaala haddaba dad masaajida madiine kaba mid ee reeraha ku dhex yaala oo masaajidii xaafadaha iyo reer kastana meel gaaroo beerihiisiiyo isagu kuba urursanaayeen ayuu soo maray walxal hum raakicuuna iyagoo baytulmaqdis u jeeda oo rukuucsan faqaala wuxuu yihi ashhadu billaahi meelahan oo kale ashhadu markay timaado bimacnaa axlifu bay culimmadu ku fasiraan oo ashhadu billaahi bimacnaa axlifu billaahi weeye waxaan ku dhaaranayaa ilaahay dee arin muhimana weeye cidimay dhaarsanee laakiin waa warkii si uu adkeeyo si loo maqlo salaad bay ku jiraan arrintuna waa arrin weyno waa kacba qibladii oo la bedelaybe ashhadu billaahi axlifu billaahi ilaahay baan ku dhaaranayaa oo waxaan ayaan kuba dhaaranaya laqad sallaytu waan tukaday maca rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay maciisa qibala makata xaggii maka oo xaggaasu u jeeso waa la soo tukadayba iyagii ninkaas muslimkee u warramay may odhan aan hubsanno may odhan tiro badan iyo bal taasoo kale khabarul waaxidna dee agtooda mashhuur bay kuba ahayd aqbalkiisa la aqbalaye markaasaa maxay sameeyeen fadaaruu way wareegeen kama hum si ay ahaayeen macnaa salaadii kamay bixin ee xaggii kanunbay usoo jeeseen xaggay dee baytulmaqdis iyo shimaal u jeedeen iyo dhinacii januubkooda ayuunbay isu soo rogeen qibala albeyta xaggii beytka waa xaggii kacbada wa kaanat ilyahuudu yahuudi waxay ahayd qad acjabahu miduu cajab geliyey macnaa farax geliyey oo dee iyaga id waqti kaana uu ahaa rasuulka ilaahi yusallii mid tukanaya qibala baytulmaqdis xagga baytulmaqdis oo dee waa xaggii iyaga kacbadooda ama qibladooda ahayd ay yidhaaheen waaba inagu waafaqayo taasaa yar jeclaysteen oo inuu iyagii xaggoodii uba jeesto taasay ahayd waa ahlulkitaabi bal yahuud baan kuba cadfaynaa oo hadalkii walow dee ay wax ku kala dhex jiraan waxaanay noqonuun cadfu caamin calaa khaas walow dee la yidhaha nasaara xaggaa qibladoodu maynu jiho kaley ahayd laakiin haddana waa dee min cadfu caamin calaa khaase yahuudi waxay ahaayeen qadac jaban iyo ahlulkitaabi reer kitaaba iyo dadka ahlukitaabka kale hadduu dee noocun muwaafaqay u arkayeen iyagii uu waafaqsan yahay oo kale oo markaasaa taasaa cajab gelisay falamaa wallaa wajhahu markuu wejigiisii u jeediyey qibala albeyti dee amar ilaahay buu ugu jeediyey iyo ankaruu daalika taa inkireen ilaahayna dee waa ka ay soo sayaquulu sufahaau min annaasi maa wallahum can qiblatihim alatii kaanuu calayha waa sufahaadu waa iyagiiyo oo bal maalan markaasay inkireen bo de waa taa aayaadkaa suuratulbaqara ama juska labaad noogaba bilaabmayo umuurahaasi ay nooguba dhan yihiinoo iyagoo markii hore nooc yar muwaafaqa male ay sidii waaba idin waafaqay ama waxbuu idinku waafaqsan yahay ayay markaa tan inkireen maxalushaahidkii waa kan weli inoo soo socdo salaadu inay iimaankii ka mid tahay qaala zuhayru xadaana abu isxaaqa can ilbaraai fii xadiidi hada eeg zuhayr markii horeba uu inoogu sugnaa laakiin imika halkanna walow caadifkii uu xadfay riwaayadani mucalaq maaha sanadkii hore ayay la socotaa waa xadii mawsuula un zuhayr ibnu mucaawiya wuxuu yihi xadaana abu isxaaqa can ilbaraai fii xadiidi hada waa xadiidkiisan oo muxuu noogu waramay annahu maata inuu dhintay oo cala alqiblati waa cala alqibla waa qibladu waa qibladii hore waa baytulmaqdis iyagoo dee u jeedsanaya oo xaggaa salaada u tukanaya waa qibladaa hore inuuba dhintay oo bal maalan ay markaas qabla an tuxawala intaan la soo bedelin rijaalun rag ay dhinteen oo waqutiluu la laayay bartaas macnaa waxa weeye qibladan uu sheegaya cala alqibla wa qiblatu beyt almaqdis intaan xaggii qiblada lasoo wareejin oo salaadii xaggaa loo tukado dad baa intii dhintay macnaa dad baa salaadahooduba ay tukanayeen xagga baytulmaqdisuun ahaydoo kacbada marna aan xaggeedii uba soo tukan markaasaa falam nadir waqutiluu waana la laayay barhkood bal kolley lafdigan qutiluu riwaayadanunbay kuba timi riwaayaadka kaleo dhan kumay iman wakhtiga caynkaasana markaan idhaahno rajab ama shacbaanba haddii lasoo gaadhsiiyaba bal qowl aan eegno nidhaahno wakhtigaas baa kacbada lasoo wareejiyey dee weli dagaal wakhtigaa dhacay oo dad saxaabo oynu garanayna lagu laayay mabuu jirin dagaalkii ugu xigay waa rawadaan taas ka dambaysay dagaalkii bederee dhacay weeye intii ka horreysay dagaal saasi maba dhicin marka dee waa suurtagal naqli la-aantani kama dhignay inaanay jirine lafdiguna waa kan eh in dad aan shuhuroobin oo dee si kaleba loo dilayaanay jiha dagaaladii laguba dilinbe la dilay oo muslimiintii kamida ay jireen bal lafdiga inta kaloo dhami riwaayaadka kale waxaa kuba sugnayd ina dee dadkaa dhintay un haddaba dad baa dhintay oo intii aan lasoo wareejin xaafid bnu xajaraan raximah llahu tacaala iyadooy faa'iido aada u weyn tahay halkan wuxuu ku tirinayaa bal dadka dee la garanayo weeye muslimiinta ahaa ee muddadaa dhexdeeda intaan kacbada intii salaadana la waajibiyey kacbadana aan weli xagga qiblada loo soo wareejin dadkii dhintay toban buu kaba dhigay maka waxaa ka mida ibnu shihaab awowgiisa labaad cabdullaahi ibnu shihaab iyo laba ninoo reer bani zuhra xabasho dhowr nin buu imaka tiriyey madiina bal waxa weeyaana iyadoo bal maalan dee barhkoodna rasuulka ilaahay soo gaadhay barhna ay kaba hor dhinteenna rag buu tiriyey adigu bal toban buu tiriyey toban kuba dee dagaal way dhinteen laakiin xaggan qatliga ama qitaalka dee bal inagu yaynaan hayn dee waa suurtagal dee ruux aan shuhroobinba oo aan laynoo soo naqlinoo la dilay inuu jiro kol hadduu saxaabigu taa kaba cabira muhimku waxa weeyaanuun intaan qiblada lasoo wareejinan kacbada loo soo wareejin dad xaggaasun u tukanayaybaa dhintay saxaabaduna waa iyagu dee jacaylkoodii iyo walaaladoodu inay weynaag iyo wax kasta laba jeclaayeen ayay yidhaaheen falam nadri maanaan garan maa naquulu waxaan odhanayno fihim oo dadka caynkaasa salaadoodii baanu nidhi maxay noqon doontaa salaada ay dee kuwa kale iyagu way soo gaadheen waa kuwan salaadoodii dambe u tukaday kacbade iyagu baytulmaqdis bay u tukadeen ta salaadoodu maxay noqon doontaa taasaanu isweydiin waa si markii dee khamrada la xarimayba ay isu weydiiyeen dadkii intaan la xarimin dhintay ee cabi jiray iyagoo calooshooda ay ku sugantay barhkood ay dhinteen waayo waxaa laga yaabaa uxud in la laayay dad saas ahayd laba laayay bacda uxudna inay isweydiiyeen oo idhaahay laysa cala aladiina junaaxun fiimaa dacimuu marka aayaddu ay soo degto taasna waa su-aashoodao kale ahayd oo dadkii mu'miniinta ee camal saalixa la yimi wixii ay cabbeen intaan taxriimkani jirin dee taas wax dembi oo ka saarani ma jirto tanna waa tii oo kale oo maxaa fa anzala allahu tacaala ilaahay baa soo dejiyey wamaa kaana allahu ilaahay ma ahaanin liyudiica mid dayacaya iimaanakum waa salaad imika eeg waa salaatu min aliimaan maxalu shaahidku waa halkan dee waana taa tarjamada marka horeba inooguba sugnayd salaaddii baa iimaan lagaba dhigay dee acmaashuna iimaankii bay kaba mid tahay waataan ognahay iimaankuna kaa caamkaa inuu yahay cinda salafe qalbi iyo qowl iyo ficilkii ama arkaantiiba gelaya haddaba iimaanka halkani waa salaadiinii aa baytulmaqdis u tukanayseen taasi way idiin qoran tahay amar ilaahay baa ugu tukanayseen maantana amar ilaahay baa kaga tagteen marka ajrigeed iyo thawaabkeedii lama dayacaye waa waxaa leediinoo dee idinku xaggiina kalamaydaan imane bal taasna amar baa uguma tukanayseen marka asalaat min aliimaan dee waa tan oo halkii waaba inooguba sugan tahay xadiidkana kolley waxyaalaha kale inooguba sugan kitaabuliimaan kuba xidhan waa kanoo salaadii acmaashii iimaan ama iimaankii bay kaba mid tahay marka kuwii iyagu lahaa iimaanku waa tasdiiqun ama qowlun kaba dhigaya tasdiiq haba raaciyeene radina way ugu sugantahay sidaa murje oo kale waa kan salaadii iimaan lagu magacaabay iyada taas oo kale waxaweye dee rasuulka ilaahay sharaftiisi iyo karaamadiioo wixii rasuulka ilaahay cajab gelinayay uu doonayay un baa ilaahay subxaana watacaala uba aqbalay oo uu fuliyayoo waaba kan isagoon su-aal iyo baryo laba iman laakiin tan filanayo jeclaaba taasna way nooguba sugan tahay xaggan kale isweydiintan saxaabadu ay walaalahoodii dhintay ay leeyihin talo arrintoodu may noqonna waxay tilmaamaysaa uun shafaqadii iyo naxariistii badnayd ay walaalahood u naxariisanayeen u naxayeen iyo dadaalkoodii diineed ee badnaa iyo umuurahaas ayay iyadna ay tilmaamaysaa baabun ama baabu xusni lislaami lmari baabu bayaani xusni islaami lmari ruuxa islaamkiisa wanaaggii oo dee bal taas waa wixii dee umuuraha xadiidku inooguba imane taas buu baabkeedii yahay oo waxa weeyaan waa ruuxoo dee islaamkiisu fiicnaado suu ku fiicnaanayaana maxay tahy waa ictiqaadkii dee saliimka ahaa ee uu laba yimi iyo ikhlaaskii oo islaamkii aanu af ka noqonuune daahir iyo baatinba uu islaamkii galo ixsaankii xadiidka inoo dambeeya xadiidkii dee jibriil oo kale laguma fasiray dee bal maalan an tacbud allaha kaanaka taraahu ah ruuxoo xaadirsada marka uu camalkii la imanayo dhowida rabbigii u dhow yahay iyo aragga uu arkayo wax camalkiisan uu daalacanayo waaba ixsaankii eh bal taa islaamka ruuxa wanaaggiisa iyo waxyaalaha ka dhalanaya kaba ratimaya taas buu baabkeedii yahay wuxu uhi musanifku qaala malikun ahbaranii zayd bnu aslama ana cadaa bna yasaarin ahbarahu ana abaa saciidin alkhudriya ahbarahu anahu samica rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam yaquulu bal rijaashu horta waa rijaashiisooba noqonaysa ama culimadii waaweyneyd weeye zayd ibnu aslam iyo cadaa ibnu yasaarna taabiciintii bay kaba mid yihiin waxaa xadiidka jira maanta bukhaari waxaan soo arkayna markii hore dee xataa kii inoogu dambeeyey xadaanii fulaan inuu lahaa halkan qaala maalikun buu yihi maaligna muu arag bukhaari ma soo gaadhinoo dee bukhaari oo dhalan ayuu maalik dhintay boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii jirada isaga daan boqol iyo afar iyo sagaashankii buu dhintay dhashay aan soo nidhi marka arrinku markuu sidanoo kale u dhaco waatay culimmada waxay ka cabiraan mucalaq bukhaarina mucalaqaadkuu ku badan yahay macnaa waxay ka dhigan tahay haddii sanadka xagga dambe iyo laga gooyo magac kaleu yeeshaaye halkan hore ee sanadka haddii wax kamida la gooyo waa sheekhiisiibuu gooye kolkol dee sheekhiisi iyo sheekhiisii baa israacaya kol sanadkii oo dhan baaba iswada raacayo kitaabkaaba inooguba iman doontaa isagoo waqaalat caaishatu kaana rasuulu llahi yadkuru laha calaa kulli axyaani cibaaradaasubuu xadiid muslim wariyey uu wasliyo isagu taa usoo dhigan doonaa kolle intan in ka dambaysu kaba bilaabaya marka sanadka bilowgiisa la gooyo walow ilaa dhammaadkiisaba haba noqotee waatay mucalaq yidhaahaan macnaa waa wax laalaado oo kaleo si wax dusha intuu kaba xidhan yahay halkii hoose kaba go-anoo dhulkii gaadhsiisayn oo kale mucalaq bal markaa taasna imika ayn waxa weeyaan in yaroo kooban baan kaba sheegaynaa xukumkii horta mucalaqaadka kitaabka bukhaari aada bay uguba badan tahay markii aan tirada kitaabka sheegaynayna habeenadii aan muqadimaadka ku jirnay ilaa kun iyo saddex boqol iyo dheeraad buu xaafid ibnu xajar gaadhsiiyey laakiin qayb badan oo taa kaba mid i kitaabkunbay meel kale kaga timi iyadoo sanadkeedii la dhammeeyey waxa weeyaan marka waxa aanu bal maalan markana aanu sanadkiisii dib ugu noqon isagoo dhan aanu sheegin xataa hadduu takraariyana ilaa boqol iyo sagaal iyo konton boqol iyo lixdan bay noqon xaafid ibnu xajar baana kafaalo qaatay gumuuraha ama muqadimada fadxaan noqoto ama waxa weeyaan dee kitaabkiisa kale inuu dhammeeyo boqol iyo sagaal iyo konton aanu meel dambe walow aimo kaloo wariyey oo dhammeeyey ay jiraan waxaa kuwa ka mida boqol iyo sagaal iyo kontonka xadiidkan aan hayno oo bukhaari waa imika mucallaq meel kaloo kitaabkiisa ka midana kumuu xidhiidhin laakiin aimo kale oo ayaa xadiidkan dee waxa weyaan sida nasaa-i iyo aimo kale ayaa xadiidka bal xataa riwaada bukhaari abudar iyo way wasliyeenoo sanadkiisii oo dhan oo imaam maalik ciddii ka warinaysay ayay taam yeeleen bal markaa kolley mucallaqo asbaabana waa ula yimaadaaye caawa waxaan ku yar gaabsanayaa waayo kalaamkiisa yar dheere xagga xukumkiisa uun bukhaari si keliya kuma wariyo kol siiqadan iminkaan hayno maaliki baa yidhi buu yidhi ama hadduu idhaa rasuulki ilaahay baa yidhi sade axaadiid kii hore aynu tarjamada kusoo marnay qowli nebiy rasuulki ilaahay qowlkiisii ama caaishaaba tidhi ama fulaan baa yidhi hadduu hadalka gooyo oo macnaa ruuxan eeg waa goynayaa oo siiqo go-an buu kaga warinayaa taas waa ta ay yidhaahaan dee waxa weeyaan waxay ka cabiraan waa jasmiyey ama mucalaqaadka dee almajsuumatu biha ama tacliiqan majsuuman bihi cibaaraad ha ka cabireene waa wax la gooyey weeye kolna habkuu bedelaayo dee kitaabkana iyadna taa waan kuba arki doonaa isagoo siiqo kale kuba wariyey oo iminka ruwiya can fulaan oo kale iyadoo la idhaah hebel waxa laga wariyey ma jasmisna hebel baa yidhi saas maaha saasaa laga wariyey ama dukira canhu iyo warada canhu iyo haddii warada can nabiyi sala allahu caleh wasalam kol kol siiqo kale wayudkaru can nabiyi sala allahu caleyh wasalam kitaabka way kuwa sugan tahay rasuulka ilaahay waxa lagaba sheegay taasna waxay yidhaahaan siiqada siiqata tamriid bay yidhaahaan tamriid waa wixii oo la bukay marka maxay kala dee dee waana guud ahaanba warka la hubo iyo warka aan la hubin siyaalaha lagu soo kala naqliyo marka waxaa xukumku yahay hadduu bukhaari iminka jasmiyo oo uu idhaaho qaala fulaan xadiidkani ruuxan uu magacaabay xaggiisa uu ka sugan yahay iminka maalik weeye war oo aanu dabaqadii sheekhyadiisu iminka aanay jooginoo dee inta badan nin keliya udhexeeyo waataynu soo marrayba iyadoo nin keliya udhexeeyo yaxya ibnu bukayr iyo ama qutayba iyo waxa weya markuu saa u jasmiyo manaa xadiidkani waa wax ka sugan kolba ciddaa uu ka jasmiya xataa hadduu sanadka wadagooyu idhaa qaala rasuululahi macnaa waa wax ka sugan buu leeya waa wax saxiixa taasi iyadu waa mid kolkol baa waxaa dhaca iyadoo markaan leenahay ciddan uu reebay ay harta uu magacaabay buu ka sugan yahay inta ka dambaysa in la yar hubsado bal sanadku sida uu yahay oo meela saasoo zakiya way nooguba iman doontaa iyadoo xagga dambe ay wax galeen laakiin xagga hore fulaankan uu tiiriyey uu ka sugnaaday taasi waa mid laakiin haddii siiqada uu bedelo noqota yudkaru canhu iyo ruwiya canhu iyo siiqata tamriid bay dhahaanoo ma tilmaamaysa sixa horta way idlaaqaan barhkooda waxay leeyihin waa calaamo tadciif wuu daciifinaya laakiin kitaabka wax ka duwan waan ku arki doonaaye horta taasi ma aha iyadoo uu leeyahay waxani waa sugan yahay maaha taas in badan waxay noqotaa waxaan sanadkiisu xoog badnayn baabay noqon awqaadda qaarkeed wax sugan baabuu habkaa kuwa soo naqliyaa laakiin sabab kaley leedahay oo dee waxa laga yaaba kitaabu salaad tahay inaynu wax kuba aragno ee muhimku waxa weeyaanuun markay siiqadu go-an tahay waxay tahay waa siiqo uu sugayo oo uu leeyahay ruuxan way ka sugan tahay san oo kale aan hayno haddii siiqadu kuwa kalen arki doono ee inta badan taraajimta kuba iman doona taas baan arki doonaa bal sababaa intaasi waa in yaroo kooban oo xadii marka leega xadiidka mucallaqaa kitaabkana kuba badan ama bal isaga iyo tafsiilkiisa bal insha allah dee kolley munaasabaad kale ayuun baan u dhigaan dee kutubulmusalax baana umuuraha kafaalo qaaday habeenadii muqadimaadkaan salaa ku daree laakiin markii lix habeen qaadatay muqadimaadkii dee intaa in ka badan kumaynaan sii dari karayn oo maynaan sii wadi karayn bal arrinku waa kaabaan leenahay qaala maalikun akhbaranii zayd sanadkan waan wada aqriyay haddaba wuxuu ihi anahu samica waa abaa saciid alkhudri wuxuu maqlay rasuul اllahi salى اllahu alيه waslm yaquulu xaaluu ku qowlayo idaa aslama hadduu islaamay alcabdu adoonku adoonkii waa rag iyo dumarba waxa weya rag iyo dumar way wadaagsanayaan ee lafdigan mudakarka waxaa loogu sheegun waa taqliib faxasuna uu fiicnaado islaamuhu islaamkiisa uu fiicnaado islaamkiisii dee ictiqaadkiina waa fiicanyo dee iimaankii bal maalan wixii ama ictiqaad ahaana waa wax toosan gees kalena ilaah daraaddii buu laba imanayaa camalkiisna waa camalkaa suuban islaamkiisii baa fiicnaaday yukafirullah ilaahay waa dhaafaya canhu isaga xaggiisa kulla sayi'atin xumaan kasta oo kaana uu ahaa zalafaha zallafahana barhkood kuba dabdiya sida nawowi oo kale iyo azlafahana ruwaadda bukhaari barhkood halkan way lahaayeenbe waana isla wada macnee zalafaha macnaa qadamaha weeye sayi-a kastoo uu horreysiistay hore uu sameeyey weeye intii qabla islaami wuxuu doonaha haba noqdo dee kufrigii baaba la dhaafay sayi-a kastoo isaga u horreysuu horreysiistay ilaahay waa islaamkiiba alislaam yajubu maa qabla qul ladiina kafaruu wa in tantahuu yukfar lakum maa qad salaf haddaba in kula sayiatin kana zalafa wa kana bacda dalika intaa dabadeedna waxa aanaya alqisaasu mujaazaat waa qisaas qisaasu waa mujaazaad oo waaba arinkan dee wixii uu la yimi oo laga abaalmariyo hadduu wanaagsan yahayna iyadoo loo laablaabayo taa lagaga abaalmariyo hadduu xun yahayna bal haddaan laga dhaafin iyadoon loo laablaabin iyadana lagaga abaalmariyo qisaas waa almujaazaad weeye qisaas oo waaba tan oo alxasanatu xasanadii bicashri amhaaliha majziyatun waxaa lagu abaalmarinayaa ruuxii lagaga abaalmarinayaa bicashri xasanaatin amhaaliha waa toban xasano iyada la mid ah ilaa sabci miata dacfin horta toban waa loo wada gaadhsiinaya asal ahaan oo dee waxa weya naskii qur-aankay taasi tahay laakiin wixii toban ka badan ruuxa ikhlaaskiisa iyo camalkanba dee siduu laba yimi iyo waqtigu la yimi umuuro kaloo kala badiyaa jiro ilaa toddoba boqoloo dacfi kolkol dee taasna way kaba badnaan kartaa wallahu yudacifu liman yashaa ilaa sabci miati dacfin wasayi'atu sayi-adiina bimiliha ay tujza bimiliha waxaa lagu abaalmarinaya iyadii mid lamida oo ruux hadduu xumaan sameeyey xataa laba lagama dhigayo laba lagama dhigayo mid keliya weeye tanna maxaa laga dhigayaa toban dee ruuxa haddana iyadoo xasanaadkiisii uu la yimi toban toban ay ahaayeen bal haddaan wax kale loogu darin sayi-aadkii uu la yimina halhal ahaayeen haddana halhalkii ay ka badnaato tobankiisii waa ruux dee adigu khasaaray un waa ruux oogay uno waa ruux dee khayrba aan lahaynoo dee ruuxa aaxaadiisii halhalkii ay ka badnaatay ka cuslaatay ka tiro badnaatay casharaadkii wixii toban tobanka ahaa macnaa dee waa ruux aan khayrba lahayn kaasi haddaba wasayi'atu bimiliha ilaa an yatajaawa weliba sayi-adii maaha un xasanadii ilaahay subxaana watacaala dee hadday xataa wax yar ay tahay waa la siinayaayo wax lagaga tegayaa ma jirto wuu helaya laakiin sayi-adii waxaaba taa u dheer in ilaahay subxaana watacaala kaba dhaafo waa hadduu toobad keeno hadduu istikfaar la yimaado hadduu camal saalixa ka dabageeyo kolkolna dee cafu rabbi alcaalamiin ba iyo raxmatu rabbi alcaalamiin lagagaba dhaafo ilaa an yatajaawas allahu canha in ilaahay subxaana watacaala kaba dhaafo u mooye bal marka maxay tahay ruuxa islaamkiisu hadduu fiicnaado xadiid kalena waa inoo dambeeya wixii hore uu sameeyey oo dhan waa laga dhaafaya marka maxaa meesha inoogu jira hadduu marka horeba dee arrintani nifaaq ay tahay islaamkiisu aanu fiicnayn ama markii dambe aanu dee xumaantahay iyo waxaa laba yimi dee tii hore iyo tii dambe waa loo qabanayaaye laakiin ruuxii camalkii islaamkiisu fiicnaaday dembigiisii hore dhan waa la duminayaa camalkiisii dambena dee san buu noqonayaa bal xadiidka bukhaari waa wariyey qolooyin kaloo sida nasaa-iyo la wariyeyna way jiraan ama aimo kale iyaga waxaa halkan kuba sugnaayoo riwaayo ahayd bukhaari imika ka tegay oo kale sayi-adii baa xadiidkan lagaga waramay sayi-adii oo maxay ah in dee sayi-adiisii hore o dhan la dhaafayo la duminayo oo islaamkii duminayo laakiin hadduu ninkani wanaagni samayn jiray ahaa khayr buu samayn jiray iyo wax dee bal matalan taas dee khayrka ugama jeedno salaad uu tukan jiray iyo waxyaalaha niyada u baahnaa ee laakiin ixsaankii dadka waxtarkoodii bal matalan waxyaalihii kale uu samayn jiray ee kale biri kaleba ahaa uu soona islaamay camalkaa sayi-adiisii oo la baabiiye wanaagii hore uu samayn jiray muxuu noqonayaa kollay riwaayada nasaa-i ee bukhaari ka tegay maka halkan qolooyin kalena ay laba wadaagsadeen uu kaba tegay waxay ahaydna xasanaadkiisii horena waa ilaahay fadligiisii iyo naxariisiisi wixii wanaag hore uu soo sameeyey kol hadduu markan dambe islaamkiisu fiicnaaday wanaaggii horena waa loo qoraya wanaaggii horena waa loo qoraya barhkood baa yidhaha arrintani marka qawaaciddii la eego wax kufri lama aqbali jirina way ka hor imanaysaa sidaas ugaba tegaya laakiin arrinkani waa ilaahay subxaana watacaala fadligii islaamkiisu hadduu fiicnaado hadduu wanaag hore uu samaynayay uu jiray taas waayo waxaa jirta xadiidka maadaan iskaba dayna xadiid xakiim ibnu xisaam oo muslim saxiixiisa ku sugan waa nin buu ahaa xakiim saxaabigaasi islaamka hortiiba dee addoomuu xoreyn jirayoo sadaqo badan buu lahaayo taasiyoo kale waxyaalo uu tabarur weliba iyo wanaagdoon iyo ama ilaah ugu dhowaad uu laba iman jiray baa jiray rasuulka ilaahay muxuu idhi aslamta calaa maa aslafta wey wixii aad waad islaamtay wixii aada horraysiisatee khayr ahaa adigoo leho macnaa ilaahay bay fadligiisa iyo naxariistiisa tahay taas ruuxuu hadduu wanaag samayn jiray oo uu soo islaamay islaamkiisuna fiicnaaday dembigiisina waa la daadinayaa wanaaggii uu samayn jirayna iyadana waa loo qorayaa taasi ma haddee waa naxariis ilaahay subxaana watacaala waayo wixii kufriga dee muu mudanahayn taase laakiin waa naxariis ilaahay kolley axaadiid kalena way noogu timi xadiidkana qaybtaa laba socotee riwaayadan bukhaari makaan noogu sugnaya lakiin qolooyin kale la wadaagsaday ay wariyeen taas baaba jirta wey bal markaa kolley xadiidku tayada imeerka halkan inooguba wada sugana qolooyinkii dee iyagu lahaa dembi kol hadduu ruuxu ku dhaco waa ku gaaloobayaa naarna waa ku daa'imayaa raddina waa inooguba sugan tahayoo waa kan xadiidka ilaa an yatajaawas allahu canha ilaahay hadduu isagoo say-adii sameeyey kaba dhaafo dee inuu kabadhaa dee looma qabanayo weeyaan xataa dee toobama maha kol haddaanay shirki ahayn tooba la-aana ilahay waa subxaana watacaala wayakfiru dee maa duuna dalika liman yashaa dee aan soo maray arrin kalena way jirtaayo kol haddii dee islaamkii uu fiicnaado la yidhi ficnidaasi way kala sarsaraynaysaa waa la kala fiicnaanayaayo jaanibkaasna marka la eego xaggii ziyaadadii iyo nuqsaantii iimaanka way kuba sugantaho wanaaggani ziyaado iimaan buu tegayaa ruuxii aan taa lahayna nuqsaantii buu tegayaa iyadna daliil xaggii ziyaadada iyo nuqsaanta oo ciddii markaa ziyaada iyo nuqsaan inkiraysayna awalkiisa radina way ugu sugantahay waana jaanibka kitaabuliimaan uu inoogaba gelayo xdثna إسحاq بن منصور qال xdثna cبدالرزاq qال أخبرna معmر عن hmام عن أbي هريرةa qال أنه qاal bal hmام iبن منبه weeye kolley waxaa jirta صaxiifo abu hurayre أxaadiiث buu ka wada qoray waraaq keliya anuu ku wada qortay ama dee taasayad waa نusqo shahiira u isagu kaba qoray أxaadiiث abwaab kala duwan leh waa boqol iyo afartameeye xadiiث oo kale boqol iyo afartanka xadiiث ee uu bal mثala ama sagaal iyo soddonba uu ka wariyey abu hurayre oo dee isku sanadna ahaa bukhaariiyo muslim qeybna way wariyaan qeyb ay ka tegeenna waa jirtaa intaa ay wada wariyeen inay isku waafaqeen iyo inay kala leeyihin taasna waxay noo caddaynaysaa uun bukhaariiyo muslim kutubtoodan waxay ku iyagu markaa gooseen inay wax saxiixa uun sheegaane taasi kama dhigna xadiid kol hadduu bukhaari iyo muslim ka baxsan yahay inaanu saxiixba jirin oo saxiixu iyagu ay dhammeeyeen may dhammayn kumanaanay talagelin inay dhammeeyaane laakiin arrintooda waxaydun xadiidka saxiixa un inay wariyaan daliilka ugu weynba waa saxiifada imaka xadiidkana saxiifadaasu kaga midiye iyadoo boqol iyo sagaal iyo afartameeye xadiidayd isku sanad lahayd ayay wax boqol ka yar bay wariyeen oy weliba kala leeyihiin inna way kaba tegeen waana axaadiidka saa wada sanada un wax kale aan hayn macnaa taasna maxay tahay axaadiid baa saxiixa way kaba tegeen waxay ugaba tegeen dee may dhammayn karaynbo kutubtii baaba aada u waaweynaanaysay ee muhimkoodu wuxuu ahaa inay saxiixa kuba gaabsanayaan taasi waa mid arrin kalena way jirtaayo in muslim oo kale axaadiidan marka uu warinayo siiqo keliyu kitaabka bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa ayuu kuwa wariyaa oo bal matalan siiqo keliya ayuu kuwa wariyaayo markuu sanadka halkan soo sheego ayuu hada maa xadaanaa bihi abu hurayrata fadakara minha markaasoo deeto xadiidkii sheegaa laakiin bukhaari daabit uu raacaa ma jirto laakiin mar aynu arki doono iyaduba dee kolley kitaabka qaybihiisa horea isagoo hab sameeyey laba xadiid isku israaciyey markaasaan eegi doonaa bukhaari siday arrintiisu tahay iyo siday culimmadu yidhaaheen saxiifada caynkaasee isku isnaadka haddii la kala qaadayo xadiidkii koowaad mooyo kuwii kale la warinayo bal dariiqa ugu fiican ee lagu wariyo ee bal waxaan leenahay un caawatan leenahay uun bukhaariyo muslim xadiidka saxiixa may dhammayn marka horena ismay laasimin ee waxay laakiin arrintoodu ahayd inay saxiix ku gaabsanayaan adiladeedana tan baaba kaba mida saxiifada ay qolooyinkan ama saxiifatu amaam can abi hurayrata oo axaadiid intaasa laguba wariyey imaam axmed dee waa intii kaba ama meel keliyu isugu geeya isaga waa musnad ma kala qaado abwaab ma kala geliya meel keliya axaadiida uu kusoo wada arooriya wuxuu yihi abu hurayra qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam idaa axsana hadduu fiicneeyo axadukum axadkiin islaamahu islaamkiisa uu wanaajiyo nifaaq aanay ahayn islaamkiisa uu fiicneeyo dee fiicniduna waataa caqiidadiisiibaa fiicnaanaysaa dee nudqigii iyo kolley qiraarkiina waa jiraya camalkii acmaashiisii kalee fiicnaydna waa la imanayaa xumaantiibuu ka dheeraanayaa islaamka fa kullu xasanatin xasano kastoo yacmaluha uu samaynayo tugtabu lahu waa loo qorayaa bicashri amhaaliha bicashri xasanaati amhaaliha waa dee iyadoo lagu laablaabayo loo siyaadinayo toban xasana la gaadhsiinayo iyada lamida ilaa sabci miati dicfin wa kullu sayiatin sayi-a kastoo yacmaluha uu samaynayo iyada lama kordhinaye tugtabu lahu waa loo qorayaa bimiliha dee haddaan ilaahay subxaana watacaala sida xadiidka horeynu soo maray aanu kaba dhaafin kolley macnaha xadiidkana kii hore ayaynu kuba soo maray baabun axabu diini diinka loogu jacayl badan yahay ilallahi ilaahay xaggii adwamuhu waa ka ugu daa'imnimo badan oo markay noqoto diintii waxa weeyaan waxa ilaahay uguba jecelyahay waxaa ruuxu joogto uu laba yimaado eanu ka tegtegin ee dee markaas taasna ay kolley sababteedu ay noqonayso marka horeba wuxuu weligiiba karayo inuu isku kalifee wax ku culuso markuu bil iyo laba iyo uu wado xamaaso daraaddeed iyo raqbo khayr uu leeyahy marka dambe uu intuu awood u waayo ama dee raqbadiisiba ay yaraato wixiiba faraa ka qaada taasi aanay dhicin waa wixii had iyo goor joogto loolaba imanayo kaas baa diinka ilaahay uguba jecel yahay ah bal laftiga xadiidkuna kolley lafti ahaana inta dambe way inoo dambaysaa laakiin damiirkiibuu inoo sii caddeeyo damiirkaa dambe waa halkii dee ilallah baa loo celiya waa ilaahay ayaa diin wuxuu ugu jecel yahay ka shaqsigii la imanaya uu kuba daa'imo xadiidka tafsiirkiisu ama sharxiisu inoogba imanaya xdثna mحmed بن المثنى qال xdثna يحyى عن هiشhاm qال أخبرnي أbي عن cائشhaة أن النبy slى الله عليه وsلم dخل عليها وعindha امرأة yaحyahani waa yaحyى بن سacيid الqطاn هiشhaamkuna waa هiشhاm بن curwة aabihiisanuu ka warinayaana waa curwaة بن زbayr curwaة بن زubayrna waa kaade هiشhaam can abihi can caaishataba imaka intii hore koobnaydaynu soo marnayba way inooguba horeeyeen hishaamyo kaloo meelahan galaana waa jiraane dee barhkoodna kitaabkun baan kuba arki doonaa mid kasta meeshiisa laakiin maanta waa هiشhaam بن curwة wuxuu yihi markaa ay caaisha tiri ana النabiya slى الlaهu عalيه waslم rasuulki ilaahay dakhala uu galay calayhaa iyada ayuu usoo galay walxaal cindahaa agteeda ay imra'atun haweeney ay tahay oo rasuulka ilaahay baa guriga yimi waa gurigiisii iyadu gelaysay marka haweeney baa la joogtay caaisha markaas markaasuu qaala rasuulka ilaahay wuxuu yidhi man haadihi wa ayatani kole riwaayaadka xadiidku dee duruq kala duwan buu leeyahy riwaayaadka qaarkood rasuulka ilaahay markuu yimi guriga way baxday oo way sii martayna markaa markan uu laba hadlayuu weydiinayana sida riwaayada xamaad ibnu salamo kuba timi waa markaa ay baxday buu hadalkan yidhi man haadihi waa ayatani haweenadan qaalat waxay tidhi caaisha fulanatu waa hebla waxay kinaayo ka tahay calam mu'anathun magaceedii bay sheegtay oo waaba hebla ayay tidhi tadkuru way sheegaysaayo min salaatiha faacilka waxaa kaa dhigi karnaaba caaisha oo tadkuru caaisha waxay markaa sheegaysay rasuulka ilaahayna ay u sheegaysay min salaatiha waa salaadeeda badan oo waa ruux cibaado badan bay ahayd habeenkii oo dhanba aan seexan ahaynba markaa tii bay sheegtay waa haddaan dha tadkuru yudkaru min salaatihana barhkood kuba wariye halkani iyadoo le markaa weeye waxaa la sheegaa oo dee salaad badan ay leedo waa haweeney salaad badan taas weeyaan oo dadku waxay sheegayaan inay salaadeedu badan tahay riwaayo yaxya alqadaankanu lagaba wariyo imaam axmed musadkiisa ku sugan laa tanaamu tusalli taas baabay ahayd bal bukhaarina iyadoo mucallaqa kuba iman ma seexataba way tukataa uun haweenadan bal taas bay tidhi magaceeda waxay soo naqliyeen xawlaa in la odhanaya bintu tuwayt reer bani asad ahayd kolley asadka qureysheedna may asad dhowre u jiray waa asadkii qureysheed waa khadiijatu bintu khuweylidii reerkoodii bal haweenadii bay tidhi waa haweeney saasoo aada u salaad badan oo cibaado badan marka qaala rasuulka ilaahay wuxuu ihi mah isma ficil weeye macna zajri oo ka joogsa weeyo hadalkaa daa ha odhanin taas weeye wuxuu ka celinayaa ammaanteeda ay tan kuba ammaantay midi weeyo haddii dee markaa ay joogtay oo imooqlaysayba walow aan idhi riwaayaaba kuba timi si waxay baxday markaas rasuulka ilaahayna uu weydiiyey ruuxii oo dee hortiisii lagu ammaano rasuulku waa diidayba taasoo cujbi iyo isla weyni iyo waxyaalaha gelayo kolley waa wuxuu kubaha dhib u keena ayaaba laga yaabaa inuu kuba yimaado laakiin bal markaan janib kale maxaabay noqon wuxuu rasuulka ilaahay yaabaa ficilkan ay ku ammaanayso waayo ficilkan ay ku ammaanaysaa cibaadadu haba badnaatee laakiin cibaadadu hadday heer kaa gaadho oo hadhowna marka dambe looga baaqanayo ruuxii inuu wadi waayo oo marka dambe uu faraa kaba qaado dee ammaantaas maaho in lagu ammaano maaho wax shareecadii aanay dee tan ogolaynba nooc saasoo naftii laguba dhibay oo cibaado aad iyo aad u badan oo marka dambena ruuxii ku keenaya malal waa wax shareecadii ay diidayso marka in ruuxii jaanibkaa laguba ammaano maaha marka waa zajrin uu kaba zajrinayo waana ta xadiidka intiisa dambe ay nooguba imanbe in dee ficilka caynkana ficilkan ay kuba sheegtay ayuu leeyahay ma haboona waaba kan rasuulka ilaahay muxuu raaciyey calaykum korkiina waxaa ah khitaabkuna caaisha haweenaydaas dadkii oo dhan iyo ummaddii oo dhan taas bay u tahay khitaabkuu yahay calaykum korkiina waxaa laasimtaan bimaa tudiiquuna waxaa karaysaan macnaa bimaa tudiiquuna dawaama calayhi weeye oo macnaa xagga camalka wixii aad karaysaan inaad daa'imtaan waa weynaanaysaan oo ruux isagoo weynaaday isagoo howlo kale la soo darseen isagoo waxyaalahaas wixii had iyo goor la iman karo taas uun isku kalifa oo kaas laba yimaada marka wixii aydan karahayn hadhow idinku cuslaanaya imika waxaad isleedahay shabaab baa tahay oo dhallinyaraad tahay oo waad xamaasaysantan oo raqabo badan baa ku hay waad kari laakiin berri waxaa la arkaa inaad kari weydo waxyaalaha caynkaasa iska daaya calaykum korkiina waxa ah bima tudiiquuna ay bima tudiiquuna dawaama calayhim xagga cibaadaadka wixii aad karaysaan inaad daa'imtaan fa wallaahi baan ku dhaartee laa yamalu llahu ilaahay kama daalayo oo dee waxa weeyaan وأترجى لا يمل الله من الثواب رواية بقية من المخلد ملا مسد كيسا كباس غنيد أهين وأجري الثواب كيو كلام ملا لوحة أصل كويا هاي السلام يا ملا وشيء أد مركي هرا وحي سيسنيد ود كعاد سود كداشو ود فرا كبا قادة تاسو كلام dad kuna markay cibaadadii iyo daacadii iyo waxyaalaha fara ka qaadaan oy kaba joogsadaan maxaa ka go-aya thawaabkii iyo ajrigii ilaahay siinayay baa kaba go-aya bal markaa laa yamalu llahu ilaahay kama daalayo oo waa ajrigiinni iyo thawaabkiinnii oo dee idinkama goynayo xataa taballo ilaa ay idinku ka caajistaan camalkii oo macnuhu waxa weeyaanuun barhkood xataa dambe anaaxiinay ka dhigeen barhkood macnaa wowkabay ka dhigeen sa ibnu rajab iyo xaafidba labaduba ay sharaxa kuba soo naqliyaan barhkood dee xataa dan adigu dee macaani kaleo kolkol luqadu ay aqbalaysa ayay kuba fasireen laakiin saa uu ibnu rajab yidhaaho macnuhu marka waxa weeyaanuun ruuxu camalkan uu laba imanaya iyo markaa intuu waqti u xiisaysan yahay marka dambe uu ka joogsado taas baa sa'aamo iyo malal iyo waxyaalaha laba yidhaahaa tiina maxaa kaba dhalanaya haddii ruuxii camalkii uu faraa ka qaado uu iska daayuu kaba joogsado ajrigii iyo thawaabkii oo kale uu helayeyna meesha uu kaba go-ayaa dee ma helayo inay camalkan buu ajriga kuba helaya waa kan faraa kaba qaaday hadduu wuxuu faraa uga qaadaya tii cudurdaar sharci uu xanuunsaday waa safray waxaa ajriga waa u soconaya laakiin waa cudurdaar la-aan markuu faraa ugaba qaadayo xisa isagoo wixii ka daalay oo ka caajisay oo kale ajriga iyo thawaabkiina waa go-aya oo kale sade xadiidkii kale uu soo qaataa ibnu rajabe rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh xagga ducada oo kale uu yidhi ilaahay ruuxa ducada wuu aqbalaya waxa weeyaano dee waxa weeya oo isagii hadda waa walow laftiga dee ay wax kale kaba horreeyeen oo ahaa haddii ilaa uu isagu degdego oo degdegiina uu kuba fasiray inuu dedejisto waxo uu yidhaaho ilaahay waa baryo waa baryo waxba igama aqbalayo fayastaxsiru cinda dalik markaasuu wixii faraa ka qaadiya ka caajisaya ilahina subxaana watacala markaa aqbalkiu kaba aqbalayay waa joogsanaya tanna waa noocaasoo kale une laa yamalu llahu xataa tamalu ilaahay kama daalayo kama joogsanayo ajrigiiyo thawaabku idin siinaya ilaa idinku aad daashaan oo ka caajisaan wixii fara kaba qaadaan macnuhuna waa maxay camalkii wixii aad karayseen inaad had iyo goor la timaadaan kaa wada ajrigiina wuu idiin soconayaa xataa haddii cudurdaar idinkuba yimaado ajrigiina kama go-ayo laakiin wixii haddaa idinku inta ka xisa dhacdaan fara kaba qaadaan ajrigiina waa waayaysaan marka wuxuu ihi rasuulki ilaahi wakaana wuxuu ahaa axabu diini ilayhi maadaama mabal imaka caaisho haddaan laftigeedii kaba dhigno damiir buu inoo horreysiiyey sheekhuoo axabu diini ila llaahi taas buu kaba cabiray imika halkana ilayhidan barhkood way u celiyeen ruwaadda bukhaariya ila allah subxaana wa tacaala marka haddii aad noqoto xadiidkii dee marfuuca buu inooguba jira bal in saxiixa muslim oo kaleo xadiid caaisha iyadna waa ta timi bal taasaan ku soconayaaye wakaana xadiidkii baanu inoola socdaay wakaana wuxuu ana axabu diini diinka loogu jacayl badayay ilaahi allahi subxaana wa tacaala maadaama calayhi saaxibuhu haba yaraadee wixii saaxibkiisu daa'imo oo wixii uu joogto la yimaado ka soo qaada ruuxu juz qur-aan oo uu maalintii raatib kaba dhigto bishii buu mar dhammaynayaa qur-aankii waqti kastana waa wuxuu karayo dee labaatan mirirka hadduu doono uu qaybqaybsado kolba shan mirir aqriyo intii kuma qaadanayso bal juskaasoo aweligiiba lama yimaado ayaa hadduu yidhaaho maalin kastaan mar dhammaynaya qur-aankii bil iyo laba taakuwaduu marka dambena kaba daalo kan baa dee ilaahayna kaba jeceliyay ajriguna wuu soconayaa jaanib kalena daacadan lalaba imanaya ruuxii raad bay ku leedahay qalbigiisii marka la eego khashyaday gelinayso macaasidiiyo xumaantii kaba joojinayso nuurka keenayso waa wax u daa'imaya laakiin wixii googo-a ee bal matalan taas kolba laga joogsadaa iyaguna taahiirkaasna ma laha ajrigina waa go-aya marka camalkii badnaa ee muddo la wadee marka dambe faraha lagaba qaaday camalka yar ee kooban ee yar ee ruuxu joogto uu laba yimaado kaas baa ka ajri badanna ilaahayna subxaana wa tacaalaaba uu kaba jecel yahayba weeye oo markaa wakaana axabu diini ilayhi iyada markaas waana sida tarjamadiina waafaqsanaynay waxa weeyaan axabu diini ilallahi buu isaguba tarjamadii kaba dhigtay riwaayo muslimna san way kuba timi ruwaadda bukhaarina barhkood san way yidhaaheen laakiin barhkood baa halkan damiirka kaba dhigay waa kalaamkii caaisha iyadoo kaba warramaysa rasuulka ilaahi wuxuu jeclaa de wixii uu rasuulka ilaahi jeclaana waa wax ilaahay jeclaa marka way islaazimayaan oo iyaduna labadii macno ma kala tegayaan ikhtilaaf ma jire wakaana wuxuu axabu diini diinka loogu jacayl badan yahay ilayhi ilaa rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam maadaama calayhi saax marka waa kalaamkii caaisha laakiin bal taas labada riwaayabaha inoo yimaadee wax takhaalufi ma jiro waxaa ilaahay jecel yahay ayuunbaa rasuulka ilaahayna salawaat ullahi wasalaamu caleyh jeclaa riwaayaadka qaarkoodna waa kuwaa damiirka halkaa uba yimi dee axaadiid kaloon kan ahayn oo macnahaas iyadoo damiirku ilaahay u laamayo kuba yimina waa jiraaye bal muhimka waxa weeyaan oo imaka xadiidka tayada inooguba sugan dee imaka halkan horta markii hore waa ta aynu acmaal kale iyo umuuraynu soo haynay ixsaan islaamkii oo fiicnaadiyo taas baabkan munaasabadiisuna markiu islaamku inuu camalkan saalixu ruuxu la yimaado kusii fiicnaanayo inay taasaa baabkii hore inooguma sugnaaye ayuu baabkan sheekhu keenay isagoo inagu baraarujinaya dee waxa weeyaan haddii camalkan saalixa iyo wanaagiisoo la doonayo naftiina inta lagula lagu xambaaro ay arrintu noqoto marka dambe wuxuu kari waayo tii la doonayay inaanu ahayne arrinku uu yahay in loolaba yimaado ictidaalkii iyo tawasudkii iyo waxad iyo goor lolaba iman karayo oo islaamkaa wanaagsan ruuxa uu maalan waxde aynu soo marna xas ajrigaa iyo taa kuba mudanayo arrinku maaha ruuxu muqaalabo iyo wax tanadacu kuba sugayo marka dambe ajrigiiba kuba waayo inuu laba yimaado waa baabkan munaasabadiisi bal in yar baynu baab xadiid aynu hore usoo marray mid laba mida ayuu baabka noogu keenaya waanan sii raacnayn baabu ziyaadati liimaani wa nuqsaani iimaanka ziyaadadiisa iyo nuqsaantiisa kolley de waa umuurihii aan kuba jirno aliimaanu yaziid wayanqus dee daacadan iyo cibaadadana waa ku ziyaadayaa macsiyad iyo waxaasna waa kuba nuqsaamayaa iyo wa qowlillaahi tacaala ilaahay qowlkiisii uu yihi baabkii weeye wasidnaahum hudan waxaanu u ziyaadinay hanuun bal hanuunku dee waxa weeyaanuun haddii camalkan saalixa iyo daacadan ay badsanayaanay laba imanayaane ilaahay subxaanahu watacaala dee uu waafajinayo iimaankiibaa ugu kordhayo inay iimaankiibaa kuba ziyaadaye wasidnaahum hudan wayasdaad aladiina aamanuu iimaanan umuura aynu hore usoo marnay weeye waana aayaadkii uu horeba usoo dhigtay ee uu inoo soo horreysiiyey iyadoo ay tilmaamayaan ama ay daliil u yihiin iimaanka ziyaadadiisa wa qaala ilaahay waxaa kaluu yidhi alyowma akmaltu lakum diinakum maanta ayaan idiin dhammaystiray diintiinnii bukhaari baa muxuu raaciyey faidaa taraka hadduu ka taga shay-an shay min alkamaali kamaalkii ka mid a fa huwa naaqisun oo macnuhu waxa weeyaan shaygu hadduu ajsaa leeyahay ajsaadiisoo lala wada yimaadaana ay uu wixii uu ku taam noqonaya ay tahay qeyb isagii ka mid a haddii laga tago nuqsaantii baa jirta oo kamaalkan diintoo ah dee diintaas sharaa'ic kala duwan leh isu tagooduna bal markaa diintii uu yahay bal maalan marka la dhammaysano dee iimaankii iyo wixii ugu dhammaanaya ruuxii haddii wax lagaba tagana nuqsaantii way imanaysaa shaygii ajzaal ahaa ajzaadiisan majmuucoodiibaa kamaalkiisu noqonaya dee haddii wax lagaba tagana nuqsaantiibaa imanayso bal markaa waa siyaadadii iimaankiiyo nuqsaantiisu lakiin waxay la tahay umuurahani way inoogu soo noqnoqdeen kitaabka bilowgiisina waa tii uu umuuro saasay nooguma bilaabay alimaanu yaziid wayanqus aayaad intan ka badanna uu daliishaday ee bal imanka axaadiiaanu hore inoogu soo dhigan baa inoo soo socoto wuxuu ihi xadaثna mslm بn ibrahim qal xadaثna hisham qal xadaثna qataadaة can anasi can الnabiyi slى اllahu عalيه waslm qaal anahu qaal bal hishaamkani markan dhoweyd hishaam ibnu curwaan soo haynay hishaamkani waa nin kale oo dee in yar buu isaga ka yaryahay ama uu ka yar dambeeya xagga dabaqaani waa hishaam dastawaa-i imaamkii la odhanayay hishaam ibn abi cabdillaahi adastawaa-i weeye in isaga qataada wax ka wariya oo qataada dee asxaabtiisii waaweyneydna kaba mid ahaa wuxuu yihi markaa anas ibnu malik rasuulka ilaahay baa yidhi yakhruju waxaa ka bixi doono min annaari naarta ka soo bixi doono laga soo saari doona man qaala laa ilaaha illa allahu ruuxii yidhi laa ilaaha illa allahu loomana jeeda laa ilaaha illahu keliya onay muxamedun rasuulullaahi la socone dee markaa la yidhaha imika kelimadan towxiidka waxaa dee la socoto uun risaaladii rasuulkii ilaahay iyo wixii uu la yimi oo la rumeeyo oo iska calan bay noqoto ruux hadduu idhaaho qul huwa allahu axad baan aqriyey macnuu waa suuraddii oo dhan buu aqriyay ama faatixuu aqriyay waa suuraddii magaca lahayd marka tanna waxa weeyaan shahaadadii kalena waa wax la jira une maaha isagoo tii kale inkirsan aan rumaysayn intaas hadduu idhaaho inuu xukumkan mudanayo man qaala laa ilaaha illa allahu walxaal fii qalbihi qalbigiisa wasnu shaciiratin xabad heeda wax leegoo min khayri khayr ku sugan yahay wayakhruju waxaa ka soo baxaya min annaari naar man qaala laa ilaaha ila allahu wa fii qalbihi walxal fii qalbihi qalbigiisa wasnu buratin waa xabad qamadiya weeye wax leegoo min khayri khayri uu ku sugan yahay wayakhruju waxaa ka soo bixi doona min annaari naar man qaala laa ilaaha ila allahu wa fii qalbihi qalbigiisa uu ku sugan yahay wasnu daratin dara waa wax la miisaamo waxa ugu yar uun asqara namla quraanjata ugu yar darada way kuma fasiraan darada dee imanka bal waxyaalo kalena waata imanka waqtiyadana soo kordhayn marka cadceedu ay iftiinkeedu aqalka meel kaba soo galo oo kale waxaa la yar arko eenad qaban karayn taasna darro waaba la yidhaahaaye ee bal waxa weeyaan shay mawsuno waxa ugu yarun weeyaan kuwii hore waa kasii yaryahay qalbigiisa uu kuma suganyah intaa in lego min khayrin khayri naaruu kaba soo baxaya kolley baabaa inoo horeeyey xadiid abu saciid alkhudrina waynu kuba soo marnay kaasoo kale oo aynu soo aragnay dadkii qalbigooda wax yaroo khayri uu kuba sugnaa in naarta laga soo saarayo webi nahr alxayaa laba yidhaaho ama xayaat lagu daadinayo oy soo biqlayaan xadiidkii oo kale un weeye macnihii kaasi nooguma sugnaaye laakiin laba tarjamuun buu dhigto taasna dee waa tafaadul markaasi waxa weeyaan iimaankoodu dadkeenu kala badayay bitafaadul acmaal xaggii camalku taa kaba dhigay tana iimaanka ziyaadadiisibuu ka dhigo laftiga xadiidku labadaba khayr ama iimaanna way noo soo socotaa waa ixtimaalayay in waxaan lagu kala badnaanaye lagu fadilaye la kala badsanaya camalkii uu yahay iyo inuu yahay tasdiiqii iyo rumayntii labadabana tafaadulkuu kaba yimaada haddaba kaa horena ixtimaalkaas xadiidkaas buu kuba fasirayo camalkiibuu kaba soo dhigay kana iimaankiibuu kaba dhigay oo khayrkan laftiba inoo dambeeyay in loogaba jeedo iimaan dee dadkuna walow tasdiiq iyo rumayntii lagu badbaadayay dee kaa jaasimka uu yahay haddana dadku isku iimaan ma noqonayo xaggaa tasdiiqa camalkii kalena way kala badnaanayaan marka iimaanka tafaadulkiisi iyo ziyaadadiisi iyo nuqsaantiisi intaba lafdiga way nooguma sugayin wuxuu uhi qaala abu cabdillaahi qaala abanun xadaanaa qataadatu xadaana qaala xadaanaa anasun can nabiyi sala allahu calayh wasalam min iimaanin makaana min khayrin macnaha waa lafdi mucallaqa inuu sheekhu inoo soo dhameeyey halkan laakiin laba arrimood buu u wada keenayo mid weeyaane halkaa hore xadaanaa qataadatu can anasin baa inoogu sugnayd qataadada tadliis baa lagu yaqaano waana can halkan maxaa jirta xadaanaa qataadatu xadaanaa anasun marka tasriixii samaaca kuba sugan tadliiskiisina aamin baa lagabayay arinta labaadna halkii min khayrin markii hore aynu soo maray ayaa lafdigani uu kuba yimi min iimaanin oo macnaa wixii aynu kii horeba kuba fasiraynay ah waxaan lagu kala fadila yahay ee barhkood dee waxaa yar iimaankoodu uu noqday camal sidaasoo kalena may lahayd iyagoo gubtayna la soo saarayo waaba iimaankii iyo tasdiiqii labadan arrimood buu lafdigan mucallaqa u soo horraysiiye weeye marka aayaddii ayuu xadiid ku tacalluqsanna halkan soo dhigto wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala xadaana alxasanu bnu sabaax samica jacfara bna cawnin meelahan oo kale markuu sanadku saa yahay annahu bay qadaraan laqbadana waa lagu daraa iyo dhawaaqee laakiin khad ahaan iyo dhigaal ahaan bay gooyaan waana istilaaxooda taasi markaa lafdiga muxuu noqonayaa xadaana alxasanu bnu sabaaxi anahu samica jacfara bna anahu weye markaa lafdi ahaan waan ku dhawaaqaynaa laakiin khad ahaan bay go-antahy wuxuu maqlay xasan ibnu sabaax oo waxa weeyaan jacfar bna cawnin in jacfar bna cawnin bn jacfar ibni camr bni xurayt la yidhaha awowgiisa hadanbaa saxaabi ahaa waana dadkii atbaacu taabiciintii qaala xadaanaa abulcumaysi abulcumaysku waa inoo soo noqnoqon doonaayo kunyadiisuu sheegee waa cutbat bnu cabdillahi bni cutbat bni cabdillahi bni mascuud oo cabdillahi bni mascuud buu nasrigiisii iyo kaba midiya waa nin hiqoo atbaacu taabiciintii kaba mida kutubta lixdaana riwaayo kuleh abulcumays bay kunyadiisu tahay magaciisu waa cutbat bnu cabdillaahi aabihii cabdilaahigaas baa ah ibnu cutbat ibni cabdillahi ibni mascuud oo adugu cutbo labaad baa jira oo ninkan u awoowa kaasbaa ina cabdillahi ibni mascuud ah wuxuu uhi akhbaranaa qays bnu muslimin can daariq bni shihaabin can cumara bni alkhadaab daariq bnu shihaab baa cumar ibnu lkhadaab ka warinaya waabu leeyahay aragti rasuulka ilaahay u arkee laakiin samaac mala ma laha axaadiseed daariq ibnu shihaab ana rajula nin min alyahuudi yahuud kaba mida ayaa qaala lahu cumar ku yidhi kacbulaxbaar baabuu ahaa malaa qabla islaamih dee riwaayadka qaarkood ee dambeeyana inay mid wax ka badan yidhi oo dee kolley waa dad wada socday bay ahaayeen ya amiira almuminiina muminiinta amiirkoodii o aayatun aayad fii kitaabikum kitaabkiina ku sugan oo taqra'uunaha a aqridaan aayad kitaabkiina ku sugan oo had iyo goor a aqridaan low calayna ay low nasalat taa dambe waxay fasiraysaa halkana aan soo qadaranaynay low calaynaa ay low nasalat calaynaa hadday nagu soo degto macshar alyahuudi akhusu macshar alyahuud waxaan khaas yeelayaa yahuud eh nasalat latakhadnaa waxaan ka dhigan layn daalika alyowma maalinta ay soo degtay ciidan maalin ciideed oonu faraxno oo ciidno ah ayaan kaba dhigan layn waa dee waxay xambaarsan tahay ayadan ee macno ah ee sharafa ee kamaal ah ciid baaba kaba dhigan lahayn qaala markaa cumar baa wuxuu ihi ayu aayatin waa aayadee aayadaad sheegaysaa qaala wuxuu ihi alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diina taas weeye qaala cumaru cumar baa wuxuu yidhi qad carafnaa waanu garanay dalika alyowma yowmkaa waan garanaynaa walmakaana de maxalu shaahidku waa aayaddii weeye dee diintii haddii la kaamil yeelayna ruuxii dee sidiisa u wada qaataana waa ruuxa arrintiisi iyo iimaankiisu dhammaanayo hadduu wax kaba tagana nuqsaantiiba halkaa ka imanayso waa taa uu inoo soo horreysiiyey maxalu shaahidkuna intaa weeye cumar baa yidhi maalintaa waan garanay walmakaana aladii nasalat meeshii ay kusoo degtayna waanu garanaynaa waan ognahay fiiha manaa makaankaa dhexdiisa cala nabiyi sala allahu caleyh wasalam oo muxuu yihi nasalad way soo degtay walxaal huwa rasuulka ilaahay qaa'imun uu taagan yahay bicarafata carafa yowma jumcati maalin jumcay soo degtay manaa kolley jawaabtiisan imika saa xadiidka dee duruqdiisa kale iyo riwaayaadkiisa kale inooguba timi ayaa wuxuu raaciyay si hadalka su-aasha la weydiiya jawaabtiisu ay isugu mid noqoto naزlt yوma جumucati yوma carafati wakiilahuma bxamd اllahi lana ciid waa halkay jawaabtii dee ay kaba soo baxaysee maalin carafay soo degtay maalin jumcaana way ahayd labada cishona ciid baabay noo yihin oo bacnaha anaga ciid bay noo yihinoo dee maalinta carafana ciiddii habeenkii gelaysayba weeye iyo galabteedii waana maalintii sayid alayaam ba ahayd jumcaduna ciiddii usbuuca weeye markaa labaduba ciid bay noo yihin waanan garanaynaa meesha ay kuba soo degtay labada cishona way soo degtay maxalu shaahidkuna waa aayadda iyo macnahay tilmaamayso allah subxaana wa tacala calaa